wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka galmudug oo kaashanaysa hay-adda u n d b ay degmada cada ka furtay tababar aqoonsanaysi oo socon doona muddo saddex maalmood ah tababarkan ayaa diiradda lagu saaraya kaalinta culimmada ee dhirxadiinta colaadaha iyo sidoo kale namadeynta bulshada si looga hortago loona xaliyo khilaafaadka dhex dhac bulshada deegaanada galmudug tababarkan ayaa waxaa ka qaybgalaya soddon shan xubnood oo kala socda degmooyinka bacdaada iyo baxdo ujeedka guud ee aqoonsanaysi ayaana in la xoojiyo doorka culimada ee ku aadan xalinta iyo namadeynta bulshada iyadoo la adeegsanayo wacyigelinta iyo wadahadalada nabdeed ee bulshada udhexeeya ugu horeyn ayaa waxaa ka hadla furitaanka tababarkan gudoomiye ku-xigeenka maanka degmada cadaada cabdixakiin maxamed caashi isagoona sheegay in culimadu darweyn ku leeyihiin nabadeynta iyo sidoo kale xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda
halkan waxaa nooga qabsoomi doonaa mashruuc ama aqoon isweydaarsi saddex maalin ah oo looga hadlayo xalinta khilaafaadka iyo doorka culimmadu ay ku leeyihiin si loogu kuur galo meelaha xalku uu ku jiro ama waxyaabaha xalismil oo muddada dheer soo laalaabtay dadka deegaankan jooga ama deegaanadan galmudug ku nool waxay soo wada noolaayeen muddo dheer colaaduhuna waa ku soo badanayeen mar walba waa jirayaan colaadan waxaanaha muslimiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay inaan muslimiintu inay walaala yihiin wuxuuna faray dhexdooda inaan wanaajinno oo islaaxu daatilbayn laga dhex sameeyo runtii wax ajar le waaya sheekh muuse oo ku hadlaya afka culimmada ayaa soo dhaweeyey furitaanka tababarkan isagoo na sheegay inay ka qayb qaataan culimmadu ee doorna ku leeyihiin sidii loo xalin lahaa bulshada reer galmudug iyo colaadaha ka dhex jira waxaa ku aayadda ilaahay sii dabadhigo lagu soo tilmaamay qofka ilaahay darti u sameeya oo niyad wanaagsan iyo ikhlaas ku gala oon dana kale ka lahayn oon dhinac kale wuxu leexinayn ajar weyna ilaahay sii doonaa marka liibaan adduun iyo liibaan aakhiraba ayaa ku urursan marka waxaan rajay doonaa qof kastoo niyo wanaagsan meeshan ku yimid ama ku jooga ama uga qayb qaata inuu adduun iyo aakhiraba mahadin doono wasaaradda iyo maamulka degmaduna way mahadsan yihiin gebagabadii furitaanka tababarka ayaa waxaa ka hadlay yefis rasmi u fura tababarka iskuduwaha gobolka gaduud ee wasaaradda awqaafta arrimaha diinta galmudug sheekh cabdi cumar kheyr isagoona sheegay in culimmadu ay door weyn ku leeyihiin nabadeyntaas loogana fadhiisay uga qayb qaadan lahayn in bulshada reer galmudug la xaliyo coladaha ka dhex taagan
kulankan wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta ayaa soo qabanqaabisay sidaas uu sheikhu sheegayay ayaana waxaa maaragtay taabogelinaysay hay-adda u n b b wuxuuna ku saabsan yahay wacyigelinta colaadaha ka jira maamul goboleedka galmudug wuxuu kaloo marka daaran yahay isku keenidda iyo xalinta iyo maaragtay midaynta dadka nabadaynta ka shaqeeya ee ka shaqeeya islaax bayn annaas in laga midoobo dadka colaadaha kiciya si wadajir ah oo culummada dumarka dhallinyarada bulshahada qaybaheeda kala duwan oo dhan oo aysan u kala harin wasaaradda awqaafta arrimaha diinta galmudug iyo hay-adda yohnimbi ayaa ka howlan si wax looga qaban lahay caqabadaha ka dhex jira bulshada loona wacyigelin laha si kor loogu qaado ka hortegidda colaadaha sokeeye ee ka dhex dhaca bulshada reer galmudug